dowladda soomaaliya waxay ku gacan saydhay shirka maamul goboleedka loogu samaynayo gobollada jubbooyinka ee bishii hore ka furmay magaalada kismaayo haddaba diidmada dowladda ee shirkaasi ma tahay mid sharci ah shirkuse ma yahay mid isku keeni kara mujtamaca ku nool gobolladaas qodobadaas ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka jaamac axmed maxamed jaamac oday oo ku sugan magaalada muqdisho wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya brofesor maxamed cabdi gandi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo ka tirsan saxeexayaasha qorshaha maamul samaynta gobollada jubbooyinka iyo weliba siyaasiyiinta ururka ahlusunna waljamaaca iyo gobolka gedo waxaana uu ku sugan yahay magaalada doolow iyo cabdiraxmaan macalin cali oo hore uga tirsanaan jiray baarlamaankii hore ee soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta gobollada jubbooyinka waxaana uu ku sugan yahay magaalada london haddaba ka hor inta aynaan u gudbin barnaamijka aynu wada dhegaysanno warbixintan kooban ee ku saabsan taariikhda cakiran ee magaalada kismaayo waa kan xuseen barre aadan taariikhda kismaayo waa mid dhibaato iyo murugo badan xambaarsan waxay leedahay muhiimad siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo weliba mid istaraatiijiyadeed waxaana marka laga hadlayo magaalooyinka xaalkoodu adag yahay la barbardhiga magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo xilliganna waabay ka sii durugsan tahay intaasi oo waxay utun cusub ku tahay dowladda soomaaliya laakiin taariikh ahaan haddii aad dib u raacdo waxaa kuu soo baxaysa in kismaayo ay khalkhalgelin karto midnimada hay-adaha dawliga ee soomaaliya markii ay dowladdii hore burburtay sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii kismaayo waxaa sida magaalooyinka kale ay ku dhacday gacan cidla ah waxaa ku kor dagaalamay qabaa'ilo iyo hogaamiye kooxeedyo kala duwan labada dhinac ee sida weyn ugu dagaalamay waxay ahaayeen korneyl axmed cumar jees oo ka tirsanaa isbahaysigii s n a iyo xulufo uu horseed ka ahaa jenaraal maxamed siciid xirsi morgan horraantii sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kismaayo waxay halis gelisay inay sabab u noqoto burburka shirkii dib u heshiisiinta ee kooxaha soomaalida uga socday magaalada addis ababa ee dalka etoobiya kadib markii taageerayaasha jenaraal morgan ay soo galeen magaalada ayna ka saareen kuwii korneyl jes iyo s n a hogaamiyihii s n a jenaraal maxamed faarax caydiid ayaa ku hanjabay inuu shirka ka baxayo howlgalka qaramada midoobee soomaaliya unisom oo ciidankoodu magaalada gacanta ku hayeen ayaa markaasi ku dhaqaaqay tallaabo ay magaalada inay soo galaan kaga mamnuucayaan hogaamiye kooxeedyada jenaraal morgan iyo korneyl jes iyo ciidankooduba soo gelin magaalada unisom waxay dadaal weyn u gashay inay maamul u samayso magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose waxay magaalooyinka nairobi iyo kismaayo ku qabatay shirar kala duwan ugu dambaynna waxaa sannadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ay ku guulaysteen inay isku keenaan sagaal iyo toban beelood oo dega gobolkaasi kuwaasi oo heshiis ku saxeexay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo heshiiskaasi ma raagin sababtoo ah sannadkii xigay kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii waxaa soomaaliya isaga soo baxay unisom magaalada kismaayona waxaa dib ula wareegay ciidamadii jenaraal morgan sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii magaalada kismaayo waxaa qabsaday isbahaysi cusub oo lagu magacaabo isbahaysiga dooxada jubba oo uu hogaaminayey korneel barre aadan shire barre hiiraale kuwaasi oo magaalada ka talinayay ilaa inta ay soo baxayeen isbahaysigii maxkamadaha islaamka oo magaalada qabsaday sebtembar labadii kun iyo lixdii maxkamadaha ayaa waxaa iyagana magaalada ka saaray ciidamadii etoobiya ee taageeraya kuwa dowladda kumeel gaarhka ah bishii januari labadii kun iyo toddobadii sannadkii xigay ee labadii kun iyo sideeddii gaar ahaan bishii sebtembar magaalada waxaa qabsaday ururka al-shabaab sannad kadibna waxaa magaalada ku kor dagaalamay al-shabaab iyo weliba ururka xisbul islaam waxaana bishii disembar ee labadii kun iyo sagaalkii kismaayo laga saaray xisbul islaam bishii oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada kismaayo laga saaray al-shabaab waxaana qabsaday ciidamo ka kooban dowladda raaskambooni oo ay taageerayaan kuwa kenya haddaba qabsashadan u dambeysay ee kismaayo waxaa daba socday qorshe lagu magacaabo grand stabilization plan oo ah qorshaha ballaaran ee xasilinta deegaanada laga qabsado al-shabaab sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa shir ka dhacay magaalada addis ababa waxaa qorshahan ka wada hadlay madaxda dowladaha urur goboleedka igaad oo ay soomaaliya ku jirto waxaana la soo saaray guddi gaar ah oo bisleeya qorshahan gaar ahaan qaybtiisa ku saabsan maamul u samaynta jubbooyinka ugu dambayn qorshahan waxaa la dardargeliyey qabashadii kismaayo kadib waxaana uu dhigayey in eergooyin matala beelaha iyo dhinacyada gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo ay ku kulmaan magaalada kismaayo qorshuhu waxa uu dhigayay in ergooyinkaasi ay soo xulaan golo baarlamaan oo kadibna soo doorta madaxweyne uu yeesho maamul goboleedka jubbaland siddeed iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada kismaayo ka furmay shirkii ugu horreeyey ee qorshahan lagu fulin lahaa waxaase ku gacan saydhay dowladda federaalka oo qorshahan intiisa dambe aan la socon ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku tilmaamay shirkaasi mid aan dastuurka waafaqsanayn mahadsanid xuseen barre aadan haatan aynu u gudubno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka jaamac axmed maxamed jaamac oday oo ka jawaabaya su-aal ku saabsan waxa shirka kismaayo uu ku khilaafsan yahay dastuurka soomaaliya bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo haaruun waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waa horta dawladda saliwgeedu waxa weeyaan waa un laba qaybood waa qeybta koowaad oo ah qeybta sharciga sida wuxuu u ansaxayaan maadaama meesha ay ka dhalanayso dawlad goboleed dawladda dhalanaysa ma waafaqsan tahay dastuurka hadda kumeel gaadhka ee ummadda u taalla si loogu kala baxo oo dee qaab sharci oo loo difaaco ma loo helayaa mise loo heli maayo qodobka koowaad qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurka kumeel gaadhka ahi waxa uu qorayaa tirada iyo xuduudaha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka oo cusub waxaa go-aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka marka koowaad golaha baarlamaanku qodobkaasi diyaar kama aha oo inta dawlad goboleedee dawladda ay u qaybsamayso lama go-aamin taasi waa dhiman tahay oo waa qodob sharci oo dhiman farqada labaad ee isla qodobkaas sagaal iyo afar afartanaad waxay qoraysaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi heer qarana guddigaas oo ah saldhigga lagu kala baxaya ee daraasada sameynaya ee gobolada raba inay dawlad goboleedka noqdaan soo xaqiijinaya oo isagana baarlamaanku ansixinayaana diyaar maaha oo ilaa iminka lama samayn dhammaan qodobadaas oo dhami maaha qodobo hadda diyaara waa wax dhiban oo ku xidhan baarlamaanka sidaa daraaddeed sharciyan maaha e maaha diyaar arrinta labaadna waxa wey waa arrimo farsamo oo ammaanku kamid yahayo ee dib heshiisiintu kamid tahayoo in dadku ku wada qancaan kamid tahay oo dee dawladda iyana culays iyo inay dawladdu rool buuxa ku yeelato meesha waaye brofesor gandi jawaabtaada bismillahi raxmaani raxiim horta waan idin salaamaya kulligiin waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa dadka soomaaliyeed ina dhegeysanaya aan u sheego in oo qodobka afartan iyo sagaalaad wasiirku wuxuu qaatay oo keliya afar qodob laakiin waxa waaye waa lix qodob lixdaa qodob wuxuu ka tegay qodobka shanaad iyo qodobka lixaad qodobka shanaade wuxuu qeexayaa in gobolada dalku uu ka kooban yahay ay sideed iyo toban gobol yihiin xuduudihiisuna ay yihiin kuwii koob iyo sagaashankii dawladdii ugu dambeysay oo maxamed siyaad oo diintay inuu inay xuduuduhu waafaqsan yihiin tan lata kaleeto qodobka kale oo lixaadna wuxuu leeyahay laba gobol iyo ka badan dadku haddii ay rabaan waxay samaysan karaan maamul waxaan rabaa inaan xusuusiyo wasiirka in dastuurkan hadda aanu ka hadlayno la ansixiyey bishii agoosto kowgeedii labadii kun iyo labiyo tobankii annagana barnaamijka anagu uu socday afar sano iyo bad uu socday qodobka kaleeto oo aan rabo meesha inaan ka sheego oo wasiirku asaguna aada moodo sida uu tan undhaha uga qarsaday uga qarsanaayo dalku inta aan dastuurkaani soo bixin kumeel gaarka ah wuxuu lahaa wax la yidhaahdo axdi axdi axdi kumeel gaara axdiga kumeel gaarkaa markaa qeybtiisa afraad qodobkiisa koob iyo tobnaad faqradiisa labaad waxay leedahay iyaduna oo oo diy ah maaragtay dawlad goboleedyo marka la samaynayo laba gobol iyo ka badan baa waxay samaysan karaan maaragtay maamul bay samaysan karaan marka waxa waaye waxay ila tahay inay fiican tahay in qodobada marka la akrinayana la akriyo oo si fiican oo dhiiba loo akriyo sharcigana si fiican annaga sharciga noo dhexeeya sharcigana si fiican loo eego dadka soomaaliyeed ee soo halgameen oo xuquuqdooda aan la inkirin oo halgankaa soo jiray oo xakirka lagaga lagaga xoreeyay dalka in waxaani waa barnaamij soomaaliyeede annaga aan sharci cusub hadda intada loo dejiya aana la dhihin maaragtay annagu ma aqoonsanin nidaamka iyo halkaas maaragtay waxaa ka socda oo ah dawladda hadda tillaabooyinka ay qaaday oo ah in ra-iisul wasaaruhu inkiro in wasiirka guduhu inkiro waayo aad baad umahadsantahay brofesor gandi maxamed maxamuud yuusuf awlibaax labadaa dhinac midkeed raacsan tahay wasiirka qodobada siduu u sharaxay iyo brofesor gandi siduu u sharaxay waxaan usheegayaa horta anu waxaan kamid ahay nimankii saxiixayaasha oo dastuurka saxiixay isbedelkii sameeyey baan kamid ahaa hadda markii aan soo raaco wasiirka oo kale sideed iyo tobankii gobol dawladii bacdo maxamed siyaad barre xuduuday kala lahaayeen xuduud kale oo loo samaynhayo haddii hadda sida uu sheegay wasiirku la sharxo xuduud kale oo hadda la samaynhayo oo gaar ah ma jiro waxaa samayn karaa markii sideed iyo tobankii gobol ama la dhimo ama lagu daagoolaa kale xuduudaha gobolada way samaysan yihiin waay awlibaax adigoo raallia adigoo aad raalli u ah qodob fiican baad ka hadlaysaa laakiin nasiib darre waxa weeyaan telefoonkaaga aad buu u liitaa ma garatay marka waan kugu soo laabanayaa aan aan kugu soo laabta waxaan u tegayaa cabdiraxmaan macalin maxay kula tahay adiga dood soo socoto waxaan dhihi lahaa marka hore hal xaaraan aan irig xalaale ma dhasho jubbaland waxaa degan soomaaliya oo dhan aa degan shanta beelood ee soomaaliya ka kooban tahay ayaa degan waxaad moodaa hal beel inay u go-day maadaama marka horena lagu dhisay wax qaldan damac shaksiyadeed in mid beelad lagu dhisi marka hore oo lagu lagu soo shaqeey laba sano oo hogaandi madax u ah hogaan u ahaa oo an ognahay inay dowladdiisa dhisan tahay waxaan leeyahay marka hore shan beelood ayaa degan walaalayaal shanta beelood waa la yaqaanaa ha kulmaano intay shiraano qasab ma aha meelay kaga qoran tahay saddexdan gobol inay go'do oo ay gobol noq- isa- ay maamul goboleed noqoto meelay kaga qoran tahay ma jirto waxay noqon kartaa haddii loo baahdo laba gobol haddii loo baahdo saddex gobol haddii loo baahdo laba la- eh, muxuu ahay laba gobol iyo wax ka badan qasab ma aha in la yidhahdo labada jubba iyo gedi in la yidhaahdo qasab ma ahan dadka deegaankan raalliga ma aha dad gaar aha wato marka waxyaabaha dad gaarka ay wataan waxaan qabaa in laga tanaasulo oo loo noqdo shacabka soomaaliyeed ee degan deegaanka degan awliba hadda aad kugu soo laabto qodobkii dastuurka ayaan rabay inaan ku laabto waxaad tidhi xuduuduhu way samaysan yihiin siduu wasiirku u sharaxay maaha midda wasiirka uu ka hadlay taasi em, eh, sax ma ahan sababta waxa weeye xuduudihii goboladii waa samaysan yihiin waa kow labo saddexdan gobol soomaaliya degan ummadda deganna waa u dhantaa marka meesha walaalkey uu ka arkay oo dhaliisha ah asagaa waxaan ka rabnaa inuu faahfaahiyo oo caddeeyo haddii ay ka khaldan tahayna waa u toosinaynaa se waa u dhan tahay deegaanka waa u dhan yahay dadkana waxay rabaan inay uma dhistaan waa ko- inay inay dhistaan dee dowlad goboleed waa kow dastuurkana waa uu ogol yahay labo ee qodobka kale oo aan rabnaa waxaa weeye goboladan hadda saddexda ah dhibaatadii soomaaliya ku dhacday waa goboladay ugu badnayd maanta nimanka ku jiro alqaacidada ah oo waa gobolada ay kana bilowdaan kuna dhammaadaan xilli kasta oo dagaal lala galo Ee, maanta ummadaasa waxay u baahan tahay in ay dhisato dowlad goboleed nidaam ay hesho amni iyo nabadgelyo ay helaan waxaan rabay inaan ku laabto wasiirka wasiir bal waxaad wax yar sharaxdaa oo aad qancisaa brofesor maxamed cabdi gaandi qodobka ku saabsan in laba gobol iyo ka badan ay isku tegi karaan si ay u samaystaan maamul goboleed sidaas ayay soo ahayd dastuurka sidaas ayaa ku qoran midda kale in la sameeyo maamulkii gobolada iyo in xuduudihii la jeexo midkee horeeya runtii waxaan jecelahay horta marka hore wax qoran oo qodobo qorana marka hore muran ma galaan wuxuu u doonayaa walaalkay farqadda shanaad oo qoraysa xuduudaha dowladda federaalka xubinta ka ah yacni waa waxay ku salaysnaan doonaan xuduudihii goboladii koob iyo sagaashankii iyo farqada lixaad oo laba gobol iyo inka badan baa noqonaysa anagu labada farqadood dee ma dafirsanin laakiin afar farqadood oo ka horeeya oo qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurka kumeel gaadhkii qorayo oo golaha baarlamaanka ku wada xidhan baa midina diyaar ahayn mana aha in la yidhaahdo hal taqra caaya watansa caaya macnaa qofku inuu bay midna akhristo midna ka taga maaha annagu kood ma dafirsanin Waa mana gartay.
diidanin inaanay laba gobol iyo wax ka badan ay dowlad noqon karaan laakiin maxaa ku xidhan waa in qodobadan lasoo sameeyaa baarlamaanku sharciyadan soo saaraa sharcigii xuduudaha lasoo saaraa kii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada lasoo saaraa kii degmooyinka iyo gobolada lasoo saaraa waxaasoo dhan marka ay wada iftiimaan waxa haddana ku xiga in dadka degaanka ay haddana marka hore isu wada dhammaadaan oo khiyaar buuxa u wada helaan oo deegaanadooda marka hore ay ku wada diyaar yihiin oo ay macnaha shuruuduhu bayska ka soo bilowdaan in markaa kadibna maamuladii degmooyinka lasoo dhiso oo ergooyinka ay soo qaybsadaan oo sidaa la isugu yimaado oo dowladdu ay roolkeedii iyo fasilitatorka ha lahaato soo walaal maaha waaye aad baad u mahadsan tahay brofesor gandi horta waxaan jeclahay jaamac inaan u sheego dowladda soo horta barnaamijkan waa barnaamij qaran waaya dowlad soomaaliyeed baa bilowday haddaad xusuusan tahay haddaadan xusuusnayn wuxuu barnaamijkani bilowday iyada oo wadahadalka jabuuti uu socdo waxaanana annaga heshiiska gallay markan anigu wasiirka gaashaandhigga ahaa marka waxaa fiican indhaha in la furo moogtahay barnaamijkan barnaamij qoys wata maaha barnaamij waxa oo ay daraasaad la sameeyey goboladaas habkay wax u qaybsan lahaayeen dadka ku nool ilaa iyo soddon iyo toddoba soddon iyo sideed beelood baa ku nool waxaa weeyaan hal su-aal baan waxaan weydiinaa jaamac waxaa waaye waana su-aal waana jawaab waxaa weeyaan haddii aad dastuurkan een, bishii agoosta koodeedii labiyo labadii kun iyo labiyo tobankii soo baxay oo hadda annaga aan ka hadlayna aada isku salayso waxaan kuu sheegaa dowladda hadda jirta waxaa lagu dhisay nidaam dadku ayaga oo la haysto oo gu- yacni maaragtay xag jir ay haystaan inta lasoo kacay oo odayaalkii iyo dadkii deegaanku intay isu yimaadeen ay dowladdan sharcigan la ansixiyey dowladda la dhisay sooma garan madaxweynaha sidaa lagu doortay dowladdan jirta lagu dhisay waxaa waaye haddii aan si fiican u fakerno qaabka uu hadda u fakerayo wasiirka waxaa weeyaan in uunan aqoonsanayn nidaamka iyo broseska dowladda soomaaliyeed ay had ee hadda jirtay federaalka ay ku dhalatay in uunan aqoonsanayn waxaanan leeyahay dadka rabitaankooda lama caburin karo lamana diidi karo barnaamijkaana barnaamij heer u wata maaha sooma garan soomaalida way istaqaanaa waxayna isku taqaanaa caburis in aan nina waxba lagaga qaadi karin broseskaana wuu socdaa wuuna dhammaan wa waaya aad baad umahadsanta fadlan iyo ogolow waayahay soo koob kabacdi waxaan u tegayaa libaax iyo cabdiraxmaan macalin soo koob fadlan adoo raalli ee walaal waxaan jecelahay walaalkay gandi horta marka hore anigu waxaan jecelahay inay doodu noqoto dood hufan oo si wanaagsan u baxda oo ummaddu ay wax ka faa'iido dawladdu siyaasadeeda ka mid maaha in shacabka la la la caburiyo maaha caburinna mayso kismaayana dawladdu intay tagtay weli ma ay kala dareerin deris u yimi waxa ay ilaa iyo maalintii annaga iyo gaandi halkan aanu isugu nimi xamar baanu isugu nimi mar walba runtii ninka fadhiga ka kacayay dawladdu baryaysa ee lahayd war xildhibaanadii deegaanka aan idinku darno broseska wada odayaasha dhaqanka ha laydinku daro dadka wixii cabanaya qanciya deegaanka ha la isugu wada yimaado deegaanku da- gacanta dawladda ha soo wada galo yacni ninka mar walba ka kacayay ee kenya qabanayay ee aada moodaysay inuu awoodo kale isku halaynayo horta walaalkay isagu ahaa waxaan leeyahay dawladda soomaaliyeed ee aada adigu xildhibaanka ka tahay ee aada u dhaaratay ee halkaasna ay dalkeedu ka mid tahay halkana ay dalkeedu ka mid tahay ayuun weeye ta adigu haddana aada eedaynaysaa eedayntana waxaa ka wanaagsan in xaqiiqa laysla gaadho waxa daacad naga noqdaada fiican waxaan rabaa inaan u tago awlibaax shirka shir baa hadda kismaayo ka socda shirkaa kismaayo ka socda mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gedo ayaa ka soo horjeestay dowladduna way ka soo horjeesatay adiguna hadda gadaad gadaad ku sugan tahay doolo baad ku sugan tahay shirkaas iyo siduu hadda u furmay siddeed iyo labaatankii bisha februaayo ayuu furmay sideed u aragtaa siduu u furmay iyo siduu ku socdo maxay kula tahay runtii waxa weeye dadka deegaanka degan ee jubbaland oo saddexdan gobol degan ee dhammaan waxay qabaan in la dhiso jubbaland ee farsamo waa meesheeda hadda ninka aad hadda aad leedahay mas-uuliin baa kasoo horjeesatay runtii anigu garbaarays daraad baan ka imid annagana muddo toddoba iyo toban cishaana shir baan ku wada jirnay ee jubbaland in la dhiso cidna ma diidana laakiin arrin farsamo oo baajeedaana yayay qabeen arrinta ayadaana waa ka wada hadalnay runtii meelna waxbaan dhignay dawladda waa dawladdayadii awlibaax intaa dowladda Laakiin gaadhin may dawladdu- maqlaysaa intaa dowladda gaadhin maxaa si fiican reer gado ma u dhan yihiin shirka kismaayo mise way ku kala aragti duwan yihiin sida idaacadahaba ay ka sheegeen intaan horta dowladda u gudbin reer gadow runtii jubbaland in la dhiso bataatanba ma diidana diyaar bay u yihiin in la dhiso waa waa gad way shi- qabaan qof kasta oo reer gadaa wuxuu qabaa in la dhiso jubbaland way taasi waa fikrad guud laakiin shirka kismaayo ka socda sideed u aragtaa adiga ee shirka kismaayo ka socdo ummadda degan deegaanka baa tashatay iyada oo aan runtii qabiil lahayn oo soomaali ah soomaaliya ka kooban waxay rabaan inay dhistaan dowlad goboleed dastuurkana waa u ogol yahay hoolka dowladda ay ku leedahayna een, dadkaasi dhammaan shacabka soomaaliyeed ah waxay ogol yihiin in dowladooda shirka ay daadisay ogol yihiin waa gata dowladdu horta way sharaxday go-aankeeda wasiirku hadda wuu sharaxay d- dastuurka ayaysan waafaqayn buu yidhi sida hadda wax loo wado waan kugu soo laaban doonaa laakiin doodaas cabdiraxmaan macalin haddaa adiga ku imaado kismaayo waxaa soo xukumayay hogaamiye kooxeedyo qabaa'ilaha soo xukumayey al-shabaab baa soo xukumaysay doodan iyo murankan faraha badan ma taagnayn marka hadda haddii dad soomaaliyeed ay ku shirayaan kismaayo ooy leeyihiin maxaan ku yidhaha beelo kala duwan baa meesha fadhiya intii xataa aan joogin ha timaado iyadoo qabaa'ilo iyo kooxo iyo al-shabaab haysato lagama hadlayn maa lagu biiro oo lala doodo oo lala fadhiisto waa mahadsan tahay Een, arrinta waxaanu kala qaadayaa labo Een, mid waa dastuurka iyo dowladda arrimaheeda taas waxaan u dhaafayaa een, wasiir ku-xigeenkaan u dhaafayaa saa ka hadle saana ka hadli doono midne waa rabitaanka iraadada shacabka ku nool muxuu ahay jubbooyinka ku nool Ca- cabdiraxmaan halkaa wax yaraan kaa dhex galo rabitaanka horta iyo iraadada shacabka dadka kismaayo afti lagama qaadin iyo waxay rabaan Waa marka sax.
adiga Marka- mowqifkaaga ka hadal ama sababta aanu leeyahay aanu leeyahay rabitaanka iraadada aanu leeyahay waxa weeye een, een, kismaayo een, hadda doodaa ka socoto idaacadaad maqashaa meel dadaa ku nool siyaasiyiin ay leeyihiin aqoon-yahan ay leeyihiin beelahaas oo dhan waa waa waa isku racsannaha inaan shanta beeloo soomaaliya ka kooban tahay in wada degan yihiin meesha waxaana maqalnaa oo keliya ah dad gaarahan maqalnaa marka dhibka meesha jira marka waxay tahay waa waa sad bursi marka walaalayaal yaan been laysu sheegin shacabka uma dhamo raalli kama aha afar qofood oo suuq joogta la soo wada meesha la keeno oo siyaasiga maqan yahay su-aal kalean ku weydiinaya cabdiraxmaan Ah.
adoo raalliya su-aal kalean ku weydiinaya okay waa waad Ah.
dhaliishay waxa meesha ka socda maxaad Ah.
ku bedeli lahayd adiga waxaan ku bedeli lahaa soomaaliya waa istaqaana hala sameeyo guurto aan qori wadanin beelaha ha isu yimaadaano rabitaankooda iyada oo la qasbaynin ninna qoriga wataa nina qore ma wato ninaan qorigiisa duulka la aada ama guriga kuqarsanaya nin waa kufaa gurigiisa waa baaraya waa xeraya warshabaabaa tahay leeyahay dhibaa ka jira kismaayo xaqiiqo waaye boobaa ka jiro fowdaa ka jirto waxaan qabaa marka aniga waxyaabaha idaacada loo sheegayo beenta ah laga daayo dadka laga daayo xaqiiqada runta ah kismaha laga hadlo beelaa degan shanta beladaa degan xaqay leeyihiin dad waxaa jira layirahdo minority jira ha laga soo qeybgeliyo suldaanada hala keeno guurta hala sameeyo soomaaliya ha isu timaado dadka waa walaalo waa isla dhasheen yaana xukumo marka hala yidhaahdo oo meesha lagu saleeyo laakiin haddii boob iyo cadays ay tahay ma shaqaynayso saanay u dambaynaysaa wa garta waaya waxaan rabaa wasiirka inaan u tago su-aal baan ku weydiinaya wasiir shirkan kismaayo waxaa tidhi dastuurka ma waafaqayaan laakiin shirar baa jiray igaad ay maaragtay goobjoog ka ahayd ama qabanqaabisay oo looga hadlayay mustaqbalka gobollada jubbooyinka iyo maamulka jubbaland sida loo samaynayo dowladdu wasiire u diraysay shirarkaa markaad joogteen maxaa loo dhihi waayey arrintani ma waafaqsana dastuurka ha lagu kala taga meesha maxaa hadda looga hadalka looga daba tuuraya walow horta laba arrimood baa kala jira haarun mid waxa weeye waa guddiga ay leedahay oo maamula arrimahaas dhammaantood oo facilitatoreska ah taas lama diidana waana tii hadda uu ka hadlayo walaalkay waa arrintii markii dambe dad baa lagu daray hayshooda way wadaan lama diidana dee in ay igad rool ku lahaato meesha laakiin dee igad marka laga hadlaayo waa waxaa la hordhigaya laleeyahay war anagu dawlad ahaan sharciga yaga ayaa noo ogol inaanu anagu meesha tan dawladayadu aanu hogaan ma aha inaanu anagu dictator garayno oo cidda kasoo baxaysa aanu magacowno ma ma aha inaanu dadka kala qaybino oo nidhaahno siyaasadayadu dadka qaarna way soo dhaweynaysaa qaarna way fogeynaysaa maaha ma aha inaanu leenahay dastuurkaanu ka hor imanaynaa oo dadka uma ogolin federaalka maaha ma aha macnaha inaanu dadka qaarra fogeynayna qaaraso dhammaan waxaasoo dhama way wada reebeen lakiin waxa weeye wuxuu yidhi war hilibka mal ma la qaybinayaa iyo dhulka ma loo ogol yahay arrintu talada soomaali baa iska leh marka kismaayo la yimaado ma aha degmada kismaayo oo keliya laga hadli maayo ee gede iyo degmooyinkiisaa laga hadlayaa wuxuu haddii ay barobaganda noqoto nin weliba geejishada iska taago oo hadal la tuuro hadalkaasi waxyeelin buu keenayaa soomaalida dan uma aha talada ha lagu soo dhawaado sharciga aan dhammaystiranno deegaanka aan dhammaystiranno dawladda wixeeda ha la siiyo dadka wixii cabanaya ha la qanciyo dabeedna cid diidani ma jirto maamul ninkii bacnaayo lagu fasax dastuurku wuxuu fasaxayaa dowlad goboleed waxaa jira qodob iminka qodobka konton iyo koowaad ee dastuurku waxa uu leeyahay dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah in ay u hogaansanaadaan dastuurka dalka cidina waa inaanay isa siinin awood ka baxsan dastuurku siiyey ufirso meesha waxaa la doonayaa in uun la noqdo dadka in sharci kala ilaaliyo lama is haysato haddaad aragto dardaarankoodii hore axlaa wa waaya aad baad mahadsan tahay maxaan ku idhahdaa waxaan siinayaa dooda profesor maxamed cabdi gaandi waxaan rabaa inaan laba qodob oo kooban inaan marka ugu horeysa ka hadlo oo ah farqiga weyn oo dastuurka ku saabsan oo aragtida hadda uu wasiirku ka hadlaayo iyo sida dawladdu ay wax u aragtay iyo annaga oo dadka deegaankaa degana waxa u dhexeeyo number one waxaa waaye dastuurku wuxuu qabaa oo uu aaminsan yahay in wax walba lagu sameeya rabitaanka dadka dawladduna hadda waxay rabtaa inay iyadu maamullo samayso oo ay dad magacowdo waa qodobka koowaad qodobka labaad dawladdu waxay leedahay deegaanada aan dhamaysto aan dhamaysto ikaadi sug aan dhamaysto ya hadaayo wuxuu dhahay wasiirka midi midi ku taaga ooma baahno baarlamaan baan kamid nahay sooma garan dawlad baan kasoo ama mid kasoo ahaa dawladdaas anu aan midka kasoo ahaa heshiiska ayadoo ay gashay iyo waxay samaysay in uu noqdo mid aan jirin oo xaaraana kan asaga uu watana uu noqdo mid isagu toosan oo wax walba samaynayo oo waxa uu samaynayo uu sax yahay macquul maaha waxaa kaloo rabaa in aan dadka soomaaliyeed u sheego in barnaamijkan hadda gabagabada ah qorshaheedu hadaayo waxaan sheegay beelo fara badan oo soomaalida inay ku nool yihiin waxaa la go-aamiyey inay ego shan boqol oo qofa ay kasoo qayb galaan waxaa la go-aamiyey inay degmo walba deegaanadaas dadka ku nool iyagu wixii ay ergadaas xaq ay uleeyihiin boqol iyo labaatan iyo boqol iyo labaatan iyo boqol iyo labaatan degmo degmo walba la siiyo afartan iyo shan gabdhood oo dumarka la siiyo konton xubnood oo si gaara loo siiyo kismaayo magaalo maadaama ay tahay magaalo cosmopolita iyo gedo oo ka degmooyin badan deegaanada kaleeto in soddon loogu daro intaas baa waxaa la dhahay dadku waa inay iska soo xulaan ciddii hogaaminahayd meesha ay doortaan baarlamaanka meesha kasoo baxaya ayagu ay doortaan golo guurti la sameeyo kadibna maamulka sidaa lagu dhammaystiro yaa go-aanka uu yahay oo broceskan socda ah qof kasta oo soomaaliyeed oo deegaankaa ku nool ama ha ahaado shaksi ama ha ahaado group ama beel ha noqdo barnaamijkaas iyo shirkaas wuu u furan yahay lama rabo moogtahay in waxba laga been sheego anigu markaan afka aan ku hadlayo aan ku hadlo anigu waxaana xildhibaan qaran qabiil ani ma aaminsani dadka soomaaliyeed oo xataa beelaha aaminsa anigu waxaan qabaa beeluhu waa dan dhiig maaha marka waxaa waaye wixii isku dana isku beela saddexdaa gobol waa isku dad qabiilkooda ama shan beelood ha noqdaano ama labaatan beelood ha noqdaano ama konton ha noqdaano hal beel waaye waxaan usoo jeedinaa dowladda iyada oo aan si fiican u fahmin barnaamijkan socda weerarka ay waddo waa inay dayso waxaa waaye ra-iisul wasaaruhu si caadi u weerartamay wasiirka guduhu si caadi u weerartamay uu inkiraayo broseeskaas ay dad ka badan toddoba boqol oo qof ay ku dhinteen waay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan xalka saad u aragta soo qadim dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay ku salaysan tahay four pointy five kadib markii la ogaaday in haddii lagu saleeyo degmo lagu saleeyo in dad badan oo laga eexday oo dawladihii soomaaliya ay ka leexdeen oo degmo u samaynin markii la ogaaday ayaa lagu saleeyay four pointy five walaalkay gandi wuxuu leeyahay waxaan ku salaynaynaa degmo ayaan ku salaynaynaa oo u qoran already boqol iyo intaas boqol iyo intaas mid walba uu qeybiyey marka ma wuxuu leeyahay wax yani waa la ogyahay dadna degmaa loo sameeyey oo waa loo hiiliyey dadna degma lama siinin marka waxaan degma aan la siinin oo degma qolada degmada le ayaa ayaa markaa mas-uulka ah sooma ah macnaheeda saas saas ayaan uqaadan ayaan uqaadan karaa oo ah in boqol iyo soddonkan uu sheegay for example afmadow wixii baadiyada degan oo degma aan la siinin ayaga reer afmadow wakiilka ah reer kismaayo wixii magaaladaas mataqaana ama magaalo kasta dadka kale aan la siinin aniga xaq uma arko waayo meesha markaa waxaa imaanayso in ay dadna lagu mataqaana lagu xaqiro dadna wax lagu siiyo aan meesha deganeen ama aan meesha ku yar ama abataa laga tiri badan yaha dhici karto marka waxaan leeya walaalkayo inta aad degma kusalaynaysidba xal ma hayside bahasha haddii xataa wax lagu saleynayo waa ilxaaf fiican lagu saleeyo four point five ama five whatever ay soomaalida kalama sareyso lagu saleeyo ayaa dhaanto mataqaana in degmo lagu saleeyo marka dawladdan adiga aad soo dhistay oo aad boqol iyo soddonka ad leedahay iyo waxaasoo dhan ani waxay la tahay waxay ku dhammaan doonaan waxaan jirin waxa ha lagu saleeyo shanta beelood oo meesha degan laakiin nin deegaanka degan ee aan degmo la siinin oo dawladdii hore ka eexatay waxaa wakiilka ah ninkaan kalaa wakiilka ah waana asaan i dooranaayo ma ma socon doonto insha allah saasaan rajaynayaa walaalayaal haddii cadaalada laga tago burburaan uga dambeynaayo gandi waxaad tahay nin soomaali ah kenyana ma tihid etoobiyaanna ma tihid xaq waxaad uleedahay inaad noqotid madaxweynaha soomaaliya isu sharaxid cid kaa hor joogto ma laha laakiin inta dhagar ay meesha ku jirta ma fiicno walaalkayo waxaan qabaa cadaalada usoo laabta inta la xaqirayo beel ama shaqsi la xaqirayo ma shaqaynayso soomaliya saana saana ugu dambeynaysa waa mahadsanteed waaye gandi hadal kuugu dhiman miyaa jira cabdiraxmaan waxyaabo badan buu ka hadlay oo fiican laakiin anigu waxaan leeyahay dadka bani aadamka khalad lagama waayi karo maxaa laha ii sheeg in wax ismootiye lagama waayi karo waxaa waaye annaga barnaamijkaan aan wadno waa tareen socdo waaye qabiil ma aha waa deegaan qof allaale iyo qof soomaaliye qof kasta oo soomaali ah wuu u furan yahay walaalkii cabdiraxmaan iyo dadka asaga lamidka ah oo soomaaliyeed oo shakiga qaba ha yimaadaano haddii khalad broseeskaa socda uu ku jiro dawladdu ha timaado hala saxo hala toosiyo wixii la wanaajinayo hala wanaajiyo waxaan dad soomaaliyeed baa iska leh dad gaara ma leh wax allaaliya waxaa jira waa la saxaa haddii khalad uu jiro haddii kaleeto ayna ahayna dad walaalahaan nahay deegaan iyo dal uu naga dhexeeyo soomaali ah soomaalinimo ku shaqaynaya aan wada shaqaynaya aan gacmaha isqabsanay kaale oo imo waayo waan waan soo gabagabaynayaa dooda awlibaax marka hore haddii dowladdu ay ku adkaysato shirkan kismaayo inuusan dastuurka waafaqsanayn maxaad samaynaysaan maxaa idin tala ah maxay tahay tallaabada idin xigta awlibaax dawladdu waxay ku dhisan tahay waxaa weeye horta wa waa dastuurka haddii dawladdu ay diido in dalku dawladdu waa federaal hadday diido in dawlad goboleedyo la sameeyo dawladdu waxay noqonaysaa la isweydiinaya ayada waxaan ka rabnaa jawaabtaasi inay cadayso waa ko oo ama dastuurkii afatuminuna bibacli watakfuruuna bibacli inay tiraahdo dawladda ma rabno waxa weeye inay barna beenayso dastuurkii barna ay qaadataa sax maaha taa markaan intainta uga gudbo qodobka labaad waxaan weydiinayaa wasiirkanaga sharafta leh waxaan weydiinayaa oo maanta xukuumadda soomaaliya xukunta ka mid ah markii ay ka hadlahayaan gobolada kale magaalamada xadib muqdisho waa magaalamada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa leh dawladdu waxay ku dhisan tahay mataqaanaa shanta beeled sida walaalkay uu sheegoo kale maxaa loo bedeli waayey dawladdu oo kursiga iyadu ay fadhida ay cadaaladda oga bed ay uga bilaabi weyda oo soomaaliya loogu qeybin waayo gobolka laga soo bilaabo barasaab ilaa iyo mataqaanaa isbasiini intaa waxaan ognaha hal beela inay tahay inta kale maxaa loo samayn waayey dawladdu ay u samayn weyday intay ka bilowda magaala madaxda in ummadda soomaaliya ay u jirto xuquuqda maxay gobollada soomaaliyeed oo kala taaratay dowladda oo wasiirkanaga uu yahay waxaan rabnaa in xaqiiqiyan in xaqiiqda laga leexdo maaha rabitaankanaga waxaa weeye in ay dhisatay jubbaland inaan dhisno shacabkeeda iyo mas-uulinteeda iyo maamulkooda dhammaantood iyagoo isku doonbay waxay ogol yihiin dowladooda inay daajiyo ayada ayaan kala anahay kaalayana daajiyo waayo wasiir horta marka hore eedeymaha la jeedinayo dowladda loo jeedinayo dhammaan eedeymahaasi horta waxaan ku dadafeynayaa anugu si sharciya ma aha inaan iska leeyahay mana aha inaan xuquuq ummad soomaaliyeed leedahay anigu aan dadafeynayo oo luminayo marka hore waxaanu ka hadalnay oo aad noogu bilowday sharci qodobka sagaal iyo afartanaad in labada firqadood ee uga hooseeya oo anagu ma diidanin dawladdu ma diidana dastuurkay ka mid yihiin laakiin waxaa ka horeeya afar tallaabo oo ka horeeya baa jira waxaan leenahay marka hore laba ishaysata haddaad aragto dardaarankooda horaa xumaaye horta marka hore sharciyadda aan diyaarsano si aynu u kala nabadgalno maadaama aynu dhibaato badan soo maray taasi waa kow waxa kaloo iyaduna taalla cabashooyin baa jira cabashooyinka annagu dawlad ahaan dee dadka kama hadlino ee walaaladay gaandi iyo awlibaxba markhaatay ka yihiin dad badan baa cabanaya oo waa kuwa intaa hadlaya dadka in laysu joojiyo si aan dhibaato dambe u dhicin oo cabashooyinka la suuliyo oo deegaanku arrimihiisa u dhammaado iyana waa mid taalla in nin hulaab xun inuu wax qarsanaya baa la moodaayo wuxu ay noqdaan diinka dharaareed waa laysla adag hareeraha laga soo fadhiisto dawladdu timaado ee kulligood dhammaan dhinacyada kaloo dham yimaadaan sharciga la keeno wixii la dhammaysto war waxaa mudan inaynu tixgelino dibu heshiisiinta iyo maadaama aynu dhib badan soo marray walaalnimada xagsibahana aynu iska dhowro aynaan isriixin baa quman war waxa quman inaynu is-iimaansano dhammaanna dawladda dhankeeda waxaasoo dhami waa ka diyaar dawladdu talon bay ku yeelanaysaa makanaa la isku soo raacay haa waa yahay walaaladayna waxaan leeyahay wuxu waa dood dooda in ummaddu inaga faa'idaysato aynu waxanfacnaabaa diyaar loo dhanka iyaga anagu wixii wanaaga oo dhan diyaar baanu
waa tahay dhegaystayaal intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadalnay xalu helidda magaalada kismaayo iyo gobollada jubbooyinka waxaana igala qayb gelayey wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka jaamac axmed maxamed jaamac oday wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya brofesor maxamed cabdi gaandi maxamed maxamuud yuusuf awlibaax oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka gedo iyo weliba ururka ahlusunna waljamaaca iyo cabdiraxmaan macalin cali oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta jubbooyinka inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno nabadgelyo